aan ku bilowna ee booliska faransiiska ayaa burburiyey xeryo macmal ah oo ka samaysan tendhooyin oo ay dad muhaajiriin ahi u hoyan jireen kuna yaalla meel u dhow magaalo xeebeedka dunkirk oo ku taalla waqooyiga faransiiska muhaajiriintan oo kasoo jeeda dalalka bariga dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in ay kasoo qaxeen dagaallo sukeeye saboolnimo iyo tacadiyo iyo in ay rajaynayaan inay faransiiska uga sii gudbaan britain warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil booliiska ayaa xeryaha kumeel gaadhka ah oo ku ag yaalay waddo aan la isticmaalin oo tareenada loo sameeyey ku soo jarmaaday subaxnimadii hore kadibna shaqaale xidhnaa qalab ay isku difaacaan ayaa burburiyey xeryahaasi hay-adaha ka shaqeeyey gargaarka ayaa sheegay in toddobiyo labaatan ka mid ahaa dadkii ku qarqamay badda arbacadii toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay xeryahan deganaan jireen sanadkan sii dhammaanayay labada kun iyo koob iyo labaatanka tirada muhaajiriinta ay isku dayda inay ka tallaabaan marimbiyoodka u dhexeeya faransiiska iyo britain ayaa gaadhay shan iyo labaatan kun toddoba boqol iyo lix iyo toddobaatan qof waxaanay kor u kaceen sideed kun afar boqol iyo koob iyo lixdan qof marka loo eego sanadkii hore sida lagu daabacay xog ay wasaaradda arrimaha gudaha ee britain ururisay tirada muhaajiriinta isku dayaya inay naftooda ku biimeeyaan tahriibka badda ayaa dowladda britain ka caraysiisay iyada oo ay ku eedeeyeen in ay baariis isha ka lalinayso saameynta ilaaleynta habboon ee badda faransiiska ayaa sheegay inay adag tahay in tahriibayaasha wax laga qabto marka ay gaadhaan biyaha dhexdooda toddobaadkan kulan ay yeesheen wadamada midooda yurub oo xaaladan lagu gorfaynayay ayna ahayd inay britain kasoo qayb gasho ayaa saacadihii ugu dambeeyey laga reebay casuumadda arrinkani mar kale ayuu britain ka cadhaysiiyey ra-iisul wasaare boris johnson ayaana sheegay inay arrinka yurub si gooni ah ugala xaajoon doonaan booliiska faransiiska ayaa si joogto ah u dumiyey xeryahaasi ka samaysan taandhooyinka ee magaalooyinka xeebaha ku yaala ee keli iyo dunkirk waa kuwan qaar ka mida muhaajiriinta oo la hadlay warbaahinta
qoysaskayagu aad ayay murugaysan yihiin mar kasta maalin kasta saacad kasta wayna soo wacaan maxaad qabanaysaan waa maxay qorshihiinnu ayayna weydiiyaan dhammaantayo waanu baqaynaa sababtaas ayaanu u joognaa haddii aanaanu baqayn addoonyaha ayaanu raaci lahayn laakiin waanu baqaynaa
jamaal cabdiraxmaan ibraahim oo ah wariye madax bannaan oo soomaaliyeed oo degan magaalada anje ayaa iga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin muhaajiriinta ku nool xeryaha ka samaysan taandhooyinka iyadoo lagu jiro xilli qaboobe ah faraca cusub ee xanuunka covid sagaal iyo tobanna uu ka dilaacay meelo badan oo ka mida yurub iyo caalamkaba cabdixaafidow wallaahi walaal arrinkani ma aha arrin uguba mana aha markii koobaad xilli qaboobe noocana ay maraan duruufahan dayaca ah dalkan faransiisku guud ahaan ma ahayn dal sida wadamada iskandarefanka iyo ingiriiska iyo wadamada qaxoontiga yaqaanay qaxoontiga la qabsaday muu ahayn dadyow shaqo raadisa oo xooga oo magaranaysaayey wadamadii uu gumaystay ka yimaada ayaa wax ajnabiya u iman jiray kuwaasoo iyaguna system ku soconaya balse imika mawjadahan qaxoontiga ah ee shantan sano lixdan sano ee ugu dambeysay soo gelayey dalku dayac badan bay ku qabaan sanad kasta oo qabooba ah arrimahani way dhacaan dadku waxa ay degan yihiin taandhooyin yaryar oo aada u daciifa oo aan wax dayac tira lahayn oo aan dhaxan celinaynin dhulkii oo aada u qabow iyo hawadii oo aada u qabow dadka dumar iyo dad maato ah iyo caruur ayaa ku jira dad xanuunsan ayaa ku jira marka xalna badanka uma keenaane marba meel ay tageenunbay ka eryadaan oo ay ka buriyaan iyaguna kama daalaane gadaal bay wax ka dhabdhabaan muhaajiriintan ayaa loo daadgurayay xarumo kale oo ku yaala magaalooyinka faransiiska iyaga oo lagu amray inay dalbadaan magangelyo siyaasadeed laakiin badankoodu islamarkiiba waxa ay ku noqdaan magaalooyinka xeebaha le waxaanay isku dayaan inay usoo hayaamaan britain waa maxay haddaba sababta ay dadkaasi isaga dhiibi laayihiin faransiiska waa kan mar kale jamaal cabdiraxmaan tan kale qudheedu haa waa mid jirta dadkii kuma niyad sama faransiiska laba qaybood baynu kala qaadi karaa waxaa jira dad iyagu iyaga oo xitaa magangelyada qaatay oo degan haddana aan niyadda usii deynin dalka iyagoo ku cabanaya luuqada adag systemka dalka oo adag in uu ingiriisku ka nolol fiican yahay jeer kale qaar baa ku andacooda kuwo kale waa kuwo aan iyagu weli protectionka amaba se qaxoontiga weli helin oo iyagu rajaynaya inta aan laga diiwaan gashanin sumadooda faraha inay britain tagaan aad bay isugu aad bay ugu dadaalaan labada dowladoodba in dadka halkan lagu hayo dowladda britain iyada qudheedu ay aada ugala shaqaysay inaan dadkaasi soo tallaabin balse dadku weli xeebahay ku taxan yihiin inay baxaan bay doonayaan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa toddobaadkan ra-iisul wasaare boris johnson ku eedeeyey in aanu daacad ka ahayn sidii loo ilaaleyn lahaa muhaajiriinta iyadoo wixii ka dambeeyey markii britain ay ka baxday yurub oo xidhiidhka baariis iyo londonna aada usii xumaaday cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london